xaaladda nafaqadarada ayaa ah xaalad inta badan ah soo wajahdo caruurta ay da-doodu ka yar tahay shanta sano caruurta ku nool kaamamka barakacayaasha ah ayaa inta badan wajahaya xaalado nafaqadaro taasi oo saameyn ku yeelata waxaa jira xarumo la tacaalo nafaqadarada sida xarumaha hooyada iyo dhallaanka qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee degmada dobley ayaa iga warbixiyey sidaa ay ula tacaalaan xaaladaha nafaqadaro ee soo wajahda caruurta ay da-doodu ka yar tahay shanta sano ee ku nool kaamamka barakacayaasha ah ee degmada dhobley waa su-aal aada u muhiima kulle annagu msas baan ka howlgalnaa waxaa suuragala hooyo aama soo gaari karin msajka inay jirto laakiin hadda hay-adan allayd markii horena la odhan jiray a r c waxay samaysay bishii afraad ay bilowday oy ka howlgala outreach ama eenay shaqaale nafaqa darada ka shaqeeya oo ka shaqeeya goobaha barakacayaasha kuwaasi waxay naga caawiyeen wax fara badan ambalaas baa u shaqaysa waxay sameeyaan in ilmihii ay la kulmaan nafaqa darada u keenay xitaa xanuun ilmuhu way kala duwan yihin ilmo ay gaajo u keentay nafaqa darada iyo ilmo ay xanuun u keenay inta badan ilmaha xanuunka u keeno waxaan hadda jaanis u yeelanay inay noo soo qaadaan iyaga iyo hooyada maku dhihi kara waan dham waa waa la wada gaari karaa laakiin hadda waxaad moodaa markaa sanadkii hore aan soo dhaafnay iyo bilihii sanadkan u horreeyey dhibaatooyinka ilmahaasi qabeen in aad wax laga qabtay oo aanay sidii hore ahayn maadaama cunugii nafaqada daran ama cunugii xanuunsan ee ay meesha goobta ay ka shaqaynayaan ee a d b sku ama barakacyaashu ay ku nool yihiin markay arkaan ay soo qaadayaan oo ambalastii soo saarayaan ama m c h kii keenayaan ama cusbatilkii keenayaan in wax culays weyne dhacay marka waxaan dhihi karnaa uun in shaqaalayaasha ama hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya caafimaadka inay sameeyaan outreach ama shaqaale tiimam bannaanadii ka shaqaynaya si tiimamkaa bannaanada ka shaqaynaya ay u awoodaan inay soo gaarsiiyaan cunugii u baahan tallaal ama cunugii daawo u baahan inay msjyada keenaan caruurta nafaqaysan waxaan waxaan siinaa buskut buskutkaasoo laba nooc kale ah midna mobile tiimka oo xaafadaha wareeg ayaa bixiyo kan kalena xarunteen ayaan ku bixinaa wixii markaas sii liito oo caafimaadkooda hoos u sii dhacso oo qolka sii u baanana istaalka ayaa u gudbinaa haa waayo dadkan waa dad barakaca oo soo barakacay caafimaad ahaan markaan msahajka inoogu imaadaan waa caawinaa wixii daawooyinkoodii iyo kaniinahoodii maxaa la dhihi jiray iyo buskudkoodii waan siinaa haddii dadkaas ayada xanuunkooda uu saa-id usii xanuun badan yahay waxaan la kaashanaa dhakhaatiirteena naga sii waaweyn cusbitaalka ama meeshan ee siiga ayaan u dirnaa ayagaas waa dad iska masaakiin oo muslimiin ah marka waan caawinaa intii karaankeena oo ilaahay naga soo qaado caawitaanka wixii nagu fil waan siinaa si kastaba haatee waxaa muddooyinkii dambe aada u soo badanayay caruurta ay da-dooda ka yar tahay shanta sano ee la ildaran nafaqa darada islamarkaana ku nool kaamamka barakacayaasha aha